bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudiyaal hamiinamo fadhinaha ka dabada barnaamijka kulanku warsan hamiin walba saacadoo haato isinku dhugunsudaasan warsan madale kurab hamiinamaada jamaadiyata saabtanka galaasa khiyaarta sharabtale markaliyo barnaamijkii kulanku warsan mar kale dhugunsadayaal hamiinamo faylan waa hamiinamo tallaadee wo taariikhdii ka beeganta labaatan iyo lito bila toddobaad ee julaay sannadda labada kun tuma iyo toddobada qodobada barnaamijka kulunku warsan oo ka dhegi doontaan haddii ilaahay wadila uu suraalo kanagda ciyaarta sharabtale welibaa ku mid aha maamulka hirshabeelleh uusa ku hadali maxkamadda cusub ee uusu magacaabay madaxweynaha maamulkaasi hirshabeelle waraysiuna arrintaasi kulwelani wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle maxamed cali caadleh oosu ku hadalow sababta maamulka hirshabeelle wakhtigunsu magacaabay maxkamad islaamiga ee kaholgalaasa gobolka hiiraan barnaamijka kulunku warsan iyo oogam waraysin inii fara badan taabado nulwadhan wasiirka amuuro gudaha maamulka hirshabeelle asiin gudbii doona saasaatoo dhugun sidayaal barnaamijka qolibaa ka dheegi doontana waana siin gudbii dooneen iskuul cusub oo laka hirgeliy too ku mid a xaafado khiyaala magaalada tambaydhabo ee xarunta gobolka baay iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegeen inuu taageeri doonaan islamarkaana garab sulmi doonaan iskuulaadka bulshada soomaaliyeed walanqobda wax ka koranay guda magaalada tambaydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka iyo dhugun sidayaala siin gudbii doonaan saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka kulanku warsan oo ku waliba ka dheegi doontaa haddii ilaahay wadala uu suraale ka nagada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland gaar ahaana saraakiisha laamaho amniga degmada beled xaawe ee gobolka gedo iyo weliba la ka-eedaya intii afar ku mida dadka maxaabiista ka jari degmadaasi beled xaawe iyo ku toogdan duleedka magaaladaasay haddaba sababta arrintaasi dhaliidimay ata waraysiyasin ku hayna wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulka jubbaland oona ku waraysanay sababta markaa iyo xilligan dadka beella kahaya iyo xiisado ka teegina gobolkaasi gado iyo dhugunsudayaal barnaamijka oo kaasiin gudbii doona haddii la wadala usraalaka nagada saasaata oo dhugunsadayaal barnaamijka kulanku warsan oo ku waliba ka dheegi doontana waana siin gudbii dooneen murunkan dhexeeya maamulada maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya oo keedan qaab markaasay qaybsiga mashaariicda dowladda soomaaliya iyo inqibyaasa dowladaha xubnobka ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba qaar ku mid a aqoon-yahanada una arrintaasi ku waraysanay sidii oon arag ahayn iyo guud ahaan sida marka hadlaka xaligi kora barnaamijka kulanka warsan iyo dhugunsadayaal hasiin gudbii doona saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka weliba hasiin gudbii doonee madaxweyne farmaajo uusan warqada aqoonsiga ku guddoomiy safiirka dowladda faransiiska anfadheedi doono gudaha dalka soomaaliya madaxweyne farmaajo safiirka cusub dowladda faransiiska qaabano ee usaadhabaayay maysakaga dhiganta safiirkan cusub ee dowladda faransiiska magacaawaday gudaha dalka soomaaliya sannado ku dib saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka kulanku waliba ka dheegi doontana kooxo hubaysan askari ku tirsan booliiska ka dilan degmada wadajir ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya barnaamijka yaasiin gudbii doona iyo shiran dhexeeya amisom iyo dowladda soomaaliya ku furmi magaalada muqdisho lanku hadalaaye markii ciidamada amisom wakhtisho dhammaada sidii dalka soomaaliya sidanka dhaqsiyaha badan iyoon ku wareejii lahayeen ciidamada qalabka sidee soomaaliyeedda haddaba wakhti ameew dadka soomaaliyeed iyo markaa rajaya intii ciidamo soomaaliyeed hanadan ammaanka guud ee dalka soomaaliya amisose amisom iyo naftirsha ku gohonta intii ciidamo soomaaliyeed la dhisa islamarkaana iyo ku wareejada ciidanka qalabka sida ee soomaaliya si guud ahaan ammaanka guud ahaan dalka soomaaliya hanata barnaamijka iyo dhugunsadayaal haddii ilaahay wadala uu saraalo kanagdaasiin gudbii doona guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli muudey oo sanageega xaraka ku jari xarunto ururka shaqaalaha soomaaliyeed muddo sannado kudibah oo xaruntaasay markala daacatir ama reedn soo laga sameeye barnaamijka kulanku warsan iyo dhugunsidayaal haddii la wadala wasaraala ganagda siin gudbi doona barnaamijka qodobadaas iyo hadbantoon oo barnaamijka ku guda jirna wali aniga koraya siina wadaagi doona barnaamijka ogaana war caddayaha siinsaar islamarkaana inta siin kula daraysiyaha iyo farsamada maxamed xuseen faliir biika iyo farsameeyaha markal iyo barnaamijkii kulanka warsan waa higaag waa tahay dhugunsadyaal mar kale miufailan miila hordhaansiikaarnay labaatan lito bila me waa labaatan shanta bila sanada lamada konton iyo toddobada barnaamijka kulanku warsan qodobkan ka horeeya oo ka kareegi doontaan waliba uuseeya degmada waa xaafadatan xaafada wadajir oo ku mid ah xaafado kiyaal magaalada tambaynabo xarunta gobolka bahiyo weliba la hirgeliyay iskuul cusub oo markaa la jaan qaadan doono iskuullada kale kayaala magaalada tambaydhabo ee xarunta gobolka baahi taasay iyo ku mid ta horumarka dhiniga walbarashada ku dareera degmada tambaydhabo ee xarunta gobolka baahiya ku ka badahayta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo wasiirada iyo ku qaybgala munaasabadaasay cali aadan mursal cali rasta iyo munaasabadaasi ku qaybgali ayaa ku qaybgeliya islamarkaana faahfaahintaasi nihaay iyo qaabka mas-uuliyiinta
munaasabadii kadhidii xaafada wadajir taas oo yahayta munaasabadaas oo la kafraay iskuul cusub oo laka hirgeliyay xaafada wadajir iskuulkaasoo magaca lero bilaal primary and secondary school munaasabadaasyo weliba aha ku dhiibgalay waalidiin dhallinyaro iyo mas-uuliya ku socota wasaaradda walbarashada ee koonfur galbeed soomaaliya iyo xildhibaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku horeyntii weliba meelashey ku hadlay agaasimaha tababarada wasaaradda walbarashada koonfur galbeed ee soomaaliya munaasabadan weliba iyo indhiilay sadatan wasiirka waxbarashada ayaa wax marnaysiiyey in macallimiin la diyaariyo horta la iclaamiyo la sheego laakiin macallin falaaw arji la kooyo leer walkasaw siyaasuu bini wasaaradda waxbarashada haddii wasaarad ahaan laka magaayo ma sheegne anu wahay agaasimaha tababarada wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iclaasuubini muddi sugaani muddilisii ilaa muddadaasaa keegiye arjiga muddadii dhammaatay shortlisl hasuubii waa hadhejiye inta imtixaanka galaasi imtixaanka wa hogaamiyaayey diyaarintiisa hoolis agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada barbaarinta imtixaankee la dejiyey agaasimaha haddina marka imtixaanka la qaaday isu nila roogay diyaarhaayay nila fadhiyey agaasimaha guud agaasimayaasha wasaaradda kula kuma oqonhayo male wadajira imtixaanka liin qaadi imtixaanka haddina wala wada saxay dadkii imtixaanka wadagalay tuman qofa la fadaayo tumankii qof unka daraja sarraytay yaa la qaaday ee wasaaraddii inqaati macallimiin in iskoolka kana gadaan iyo maamuulsho timika qoos kana gadaaya brofesorsan lahamari sidii nidaam kafay lahaayo oo jid lahamarsii lahay lahamarsii walla qarsadii ma jaran wala mugdi mugdi ka jari ma jaran imtixaanka wasaaradana wada saxday yeela wada qaaday yeela wada dejiiday marka markii holi dhammaatay imtixaankii dhammaatay la hadhajiyey haddina wasiirku inii amaray in la suubiyo training waleero dadka macallimiin hore qaar hay ka jiraan qaar macallimiin maqahane ka jira in tababar lay furo oo la maarna macallinimadii qaabkood la baraay la baro yeerii haddina la furnay tababarka jaamacadda koonfurta soomaaliya ka furnay anigaba hogaamiyayay wadi muddi haddina tababarka ka jira macallimiintan tababarkii aan dhamaaday ka guulaysadeen hadda way diyaaran ayeyna markan in hooliyo qabsadaan haddii ilaahay ero waliyo oo macallimiintaas iyo tiidiyo iyo masiirka ku hadalla doono iyo nololiyo iyo shaqadiyo iyo kulliis ku hadalla doono isuna dhaafee shaqada saasa hayti geeg way maroo haytee in hooliyo markan diyaarete macallimiinta diyaarayey iskoolkii diyaarayey sanad dugsiyeedka cusub say ka shaqayn lahaayeen hooliye iyaa ku sugaanin wasiirka niinfurun iyo amarow marka intaas taasu kan kala way la codsi ka darsaday guddiga xaafadda haddii atiin haddii mas-uuliyiin atiin haddii macallimiin atiin haddee dhallinyaradan iyo macallimiinta iyo maamulsho oo hoolan haddii geeka maarana bilaawahayo in kulli liin kaalmayo laka garab surmo maxaa yeelay والخلم أم جاهل أسي دلقوا كوانا فضي ولا كبرا فضي لكل اللي كنت يجي شغل وزارة بو marka taas cod siiyo in gacan la siiyo la shaqeeyo la kaalmo an wali baa haaha gudoomiyaha laanta koowaad ee xaafadda wadajir maadaama gudoomiyaha xaafadda moganyi ee gudoomiye ku-geenshiina moganyi walaayar ma aragne mashquul sheegdeen ee waliba waa ahaa ee taas ayliin aragnay horta culeys kale in iyo jara waylay ka moganyiina shaqa oo ma aragne xaafadda hegshe ya ka moganyin tan kala waliba waa ahaa nidaamkan iskuulka way baa nagadeykii insha allahu xaafadan walbadan antara lahay si una niyadaana ka taalla oo magaalada kalena hajiidada lahay dhammaan dadka intan iskakoy boqolitume hortaa ka salaamayin salaanka bacda horta digniintan oo halawtime deedan tuku faylahaada fadhi hooyooyin hidaaya dhaqanka haysada dhalinyar goonan fadhiyada yaa weelan digniintan oo halawte taasna tan walba mayn aragaa maadaama xaafadii iskoolkii xaafad wada jir guudninin furi eedayadan ka faraxsagna eedayadan mahadsantiin waa dadkii dhallinyaradan iyona ciyaalkan hatoo habaha walbara fadi ilaahay siin goel waybaa wayna ogaadasaan anti dadka godoomiyaalka xaafadda madii lahan sheeg arrinta geeg intu ku faylahaada fadi hatan walba mayn aragaa waybaa hatan سينك السلام بقول انت بفرت اسكولك او اسكولك لك راغي لك غولي سيدي انت الهك ولا الهك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبرشيد هدي لما كلام الله نسكو تعبنا شو الشيء مهم أول أولا اسكولكم اللي لمباهنا تبولشيد ربيلو يا كده سنة لو دولة يا كده سنة دولة دانس كلها dowladdan ay leh dowlad halkar bulsho bulshadu inta fadhida iyo inta maqlo banaanka jirto isku leh ilaalintii leeyin ardayda kormeera ka leeyin macallimiinta la xisaabtanka ka leeyin intaas isku leh wal barashada ilaahay subxaanahu wa ta'ala martigu walladina uutul ilma darajaatin dadka wala la bari darajo leeyin xishmada leeyin qadarin leeyin qof walba madi walbarada yaa qadarin leeya iskuulkuun public iskuulu bulshadaa iska leh ardada beeshnaawan laka dhikee lankii dood qabo banaanka kooyooy lankii doodka qabo arrintaas lanfafahilfadow banaanka kooyooy eewalkaeela kala hadaloy laakiin iskool dareere iskoolaa la hiree waxbarashi la hiree ardayaa walbarashalin diiday lan laga ogolaado ma leh laakiin dad qabo wasaarada roog taxfiiska roog kooy doodis meel ka jeedsaday lankii beesan qaadan iyo lankii beesan qaadan lankii beesan qaadan ay dhumade lankii beesan qaadan dhumada waan beesan qaadan beesan qaadan waa ku balaag baa roog beelin kooy maamulka iskoolka dad darme maamulka iskoolka meelo la deersi shaqaala wasaaradda iyo madaxda wasaaradda agaasimiyaasha wasaaradda agaasimo guud wasaaradda wasiirku xogeenka iyo anuu wasiirka dhamaanto anuu codkoo ka hadalaw intuuan walaan waa deersini intuuan walaan waa deersini hadda walaa laka bilaabo macallimiintii lan qaadi imtixaanka lan qaadi iyo team leadersho maamulusho aadan sheekh barmarogo waa la siin kafadee walaa uu ammaano waaye aakhira wala la siin ka xisaabtamee adduunyo wala la siin ka xisaabtamee ammaanuu dadka iska leh bulshada iska leh dadka intii walbartaan la siin kafadee dadka sidii oo dadkii beesadaha dhiibideen miska saana yurub cashuurta yurubiyanka laa ka aruuriyey dadkaas walaal ujeedadahan dhiibideen way taa dadka ardayda mustaqbal soo free awooda kan walbarashada free walbarasho intii helaan aan dhiibidi ununa ammaanada taasaa siinka wareejinay isina wala siin kafadee ammaanada noo qaadaan aakhiri adduunya sina siin xisaabtama walaa dhibka koyna sana siin wediye iskoolka walbarashada ciyaarkan ciyaarkan walbarasho failan inta la siiyo oo tay leh isana siin kufade waana mahadsantiin iskoolka nin furanyi si oo official nin furanyi waa program dir guuleysada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
almuwera almuwera bakaarka alaabka dhismeega almuwera Come on, Coach. neew adduunyanku warqaba idoonteeda sifaday alaab xismiha marag weydii jiray ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuhiro maarnamey hobbay dhowa day dhabakiyaala ranteew ijeedu habaabaanik ijeeyin maay may tubelu maargayso oo magaaji dhaqoran gudaha wanaweera haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaabhay adduunkii halintan nasbisheen adiina walilahamara qalabkismuku doonasa alasayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara ukummadu fuulwaa almuwiila alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay gudumuwa awoodin min shaygeeda aanis gooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisme walku kuomba afardoorna iskortaartii idoolay dhisitii haarishkoolay fadii isjiidkoolay roritii andhamiidligoolay lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaadsan yaka aruursin imoogatay iligmarooduwa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtis اسم كوشل قواصو اندونيسي اي ابو دبي امان ايطاليا كيرينيا على ابتيها درارتا افر برسوك ميلكال ايلكي قرني المويرة هيلكا كويقوي اثر اي رابطتيو الباب جاي بلغنيا كويلي قوي انتي اذا فراغ على بسمه على بسمه دا اسرق بقاركا المويرة اربيقو انيالا هدان والسينكو ششيغا والباب كمدها استيل اي تاول مسمورال اي لامييري لدير اي قاب bacweyne noociisha duwan leh tubiyo biyo sida karantiquwataro meesaboolish iyo unboolish fidhitu
xigaaga dhugunsidiyaal khiyaartay sharaftale markale amiin faylonyaha wadasiin kulanaa qodobka higa waliba usiyaa degmada beled xaawe gobolkaasi gedow wararka ku kooyahay ay sheegaan intay afar qof kumid ee dadka ku jiray xabsiga degmada beled weyne lagulabahi taasi oo sababtay intay dadkaas la tuugada mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo dadka sheegan intii oo ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab falal shilgadisan dembiye ilaa ku qobaday walina taasi iyadoo maxkamad laansuurin jiina saraakiil ku tirsan laamo amniga iyo maamulka degmada beled xaawe iyo ka dhaqaaqeen in dadkaasi maxkamadiyo waayo ku labahan habsiga islamarkaana iyo tuugadan taasi oo dadka shacabka ku nool degmada beled beled xaawe ee gobolka galil cid inka caroodan taa walibaa sheegtay intii mas-uuliyiinta aas ay ku dambootay ilaa iyo afar qof la sheegay habsiga lantaxawi iyo dadka jiran wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda jubbaland iyo qadka taleefonka una kala xiriirnay islamarkaana arrintaasi la socday cabdiraxmaan maxamed xuseen iyo walku weydiinay wala ku jiran ee in dadkaasi maxaabiista ee laga dili beled xaawa
habeen hore ayaa waxaa dhacday dad shabaab oo maxabuus ahaa qaarna horey u xirnaayeen oo dadna dhaawaceen dadna laayeen oo ayagoo hubaysan la qabtay iyo nin kale oo asna maalmo ka hor asagoo miino u dhigahayo dadka shacabka waddada ay marahayeen miino dhigahayo lagu qabtay ayaa habeen hore waxaa laayay madaxii degmada iyo taliyihii nalasugidda gobolka labana maamulka degmada kamid ah gudoomiyihii madaxa arrimaha bulshada iyo taliyihii nalasugidda gobolka ayaa xabsiga inta ka bixiyay habeynimo laayay waa gartay marka dadkaas haddii mar al-shabaab lagu soo eedeeyey ee maxkamaddu ay ku eedeysay lana xiray xabsi ay ku jiraan maxay tahay mas-uuliyiinta kale sababta ay ula baxeen ay u laayeen
wallaahi mas-uuliyiintaasi dadku waa bini aadan qalab waa imaanayaa laakiin wataa qalabkeena waa sababta ma xiran yihiin ayidhi nin shabaab ah oo dad laayay ama dad layn rabay oo la qabtay in horta la dilo waa mudan yahay xaqiiqdii anigana arrintaas in la dilo nidaamka dowladda ku yaalla iyo aniga fikirkaygaba waan qabaa laakiin procedurka iyo shuruucda u taalla dalka in la mariyo ayaa aad muhiim u ahayd waxaa marka ayaguna ay gasteen inay mariyaan procedurkii dalka waxay kaloo isticmaaleen awood aysan lahayn guddoomiyaha iyo madaxa arrimaha bulshada ee taliyaha nabadsuguda taa marka sababtaas daraaddeed wasiirkii amniga jubbaland anigoo wasiir xubnaynta arrimaha gudaha xildhibaano wasiir xubnaynta xanaanada xoolaha kala sugneen ayaa arrin ka aansanay inaan xakamayno shacabkina aan ka qancino dacwada sharci darrada ah oo xaqiiqdii aan dhihi karno waddada sharcigeed waa laga leexiyey inaan ka qancino waxaan soo xirnay dhammaan saddexdaynay oo arrintaas go-aanka gaarba xiran waxaan u bandhignay sidii wax u dhaceen shacabkii waxaad og tahay radio wilson shabaab ayaguna waxay ummadda soomaaliyeed ku hayeen waad og tahay ayaguna waxay xaqa u leeyihiin waad og tahay waa la dila shabaab baa la dila baa loo dhaay waxaa laga yaabaa dad si kale inay u qaataan shabaab in la dila shabaab in la dila waa sax laakiin dalka dawlad buu leeyahay waa bulisa jirka sharciga in la maraamuliyo nimankaana sharciga ka leexdaan dawlad xeran yihiin kuwaasna shabaab bay ahaayeen in la dila xaq bay u lahaayeen laakiin waxay ahayd in lagu dilo cadaaladda maxkamad iyo shacabka oo loo sheego loo dhigo in laga gudaayo dunuubtii ay galeen oo si cad hortooda lagu dilo waa gartay marka maxaad rabtaa inaad shacabka aad ku qancisaan maadaama aad sheegteen raggii dhibaatadan geystay ama dadkaasi laayay aad heysaan xabsiga inay ku jiraan maxaad rabtaa inaad dadka ay ku qanicisaan waalidiintii
shacabku waxaan ku qancinaynaa kow kow horta in shabaab kooxaha shabaab uu qof ka mid noqdo oo uu noolaado asagoo asaga dadka laynaayo inay sax ahayn horta kow shacabka soomaaliya waana ku ganacsan yihiin waana ku qancinaynaa waana ku qancanay labo waxaan ku qancanay mas-uuliyiintii tilaabada sharci darrada qaaday oo go-aanka keligood gaartay inay ayaguna xiran yihiin oo sharciga la horgeyn doono intaasaan ku qancanayna waa gartay marka markaan ka hadalno dadkaasi aad sheegtay inay shabaab ay ka mid ahaayeen ma jirta waxyaabo lagu soo eeday ama tuumo ama caddeemo lagu hayo ayagoo faral ku jira ha waa hubaysnaay nimankaas idaacadaha caawa iyo ilaa iyo maalinka la qabtay way ka hadlaayeen nimanka la qabtay bambooyin bustoolada dhaawacyahay dad u geysteen hooyay odayaasha ka mid ah salaadiinta ka mid ah degmada madaxa awo gurigiisa boko ku tuureen ilmihiisi way dhaawaceen iyo dad kale isaga ilaahay baa ka bixiyey markii lasoo qabtayna shacabka hortiisa ayay ka qarteen inay asagana dili rabeen kuwo kalena dili rabeen loona soo diray inay laayaan dadka waxgaradka soomaaliyeed oo ku dhaqan degmada madaxa awo u soo direen shabaab ayagoo sheegay shaksiyaadka soo magacyadooda shaksiyaad la yaqaanaa marka kan kalena waxaa lagu qabtay asagoo miino gelinaya waddadii ayaa lagu qabtay oo ayadii baa lagu qabtay caddayntu marka waa wax banaanka yaallo oo idaacadaha iyo meediyaha iyo dhammaan dadka deegaanka joogay ay ka dhagsan yihiin marka dadka muddinta eleg bay xabsiga ku jireen oo oo la dilay ya dadkan muddinta eleg bay xabsiga ku jireen oo hadda la toogtay
saddex nin oo ka mid ah adigu waxay xirnaayeen saddex bilood afar bilood ninna wuxuu xirnaa maalmo ninkaa lagu soo qabtay bombadana maalmo xirnaa kan bombada lagu soo qabtay sabab miinada lagu soo qabtay sababteedana weli ay dadku laadeen kanoo miino dhigayay gabar gabdhaha reer baraxaawo oo soomaaliyeed oo ururka hooyada ka tirsanoo wiilka hore la dilay iyo kanoo haddana asoo miino dhigayay la qabtay kuul kaloo xiran nimanka mas-uuliyiinta ah xanaaqaas ayay u laayeen rasaasta u laayeen ama dhaawacayado ay u maalmareen shalay ugu dambeyntii bal waxaa sharaxaad naga siistaa howlgallo muddooyinkii ugu dambeeya ka socday deegaanada maamulka jubbaland iyo siday u socdaan iyo sidaad rabtaan shacabka gobolka gedo dhibaatada kusoo kordhay maalmahan rabtaan inaad u wajahdaan una qancisaan iyo mas-uuliyiintan wax laga yeeli doono
mas-uuliyiinta sharcigaa loo horjeyn doonaa sharci wuxuu dhahaana yaa lagu qaldhan ku qancaya dadku waa dadka soomaaliyeed dowladda ayagaa iskale ayagaan u shaqaynaa ayagaan u adeegnaa ayagaan u badnaynaa shareecada islaamka iyo sharuucda kale u taala dalkaba dadku waa ku ganacsan yihiin ayagaa loo bandhigayaa insha allah
waa hagaagkaas waliba ay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan maxamed xuseen warramaya idaacadda warsan waana ku hadalay deel amiin ka hor afar qof ku mid ah ka jarana xabsiga degmada beled xaawe oo markaa la kutoogiday magaalada beled xaawe taasi oo maamulka jubbaland ka eedayn taliyaha amniga degmadaas iyo maamulka degmada in iyo ka dhaqaaqeen dilkaasi iyo oo markaa dadka marsiina nidaam cadaadadeeda taa oo shacabka ku nool degmada beled xaawe ka dhirfeen islamarkaana iyo naga tii xiisad eh, ka tegin degmadaasi walow maamulka jubbaland sugada sidii arrintaasi lang afjar lahay sheegana maamulka dad saraakiishii ka damboytana cabsiga ka jiran cadaalada la horsheena doona weli barnaamijkii kulanka warsan iyo dhugunsa hitaan akhyaale
shirkadda ganacsiga guud ee harso idiri salaamu calaykum calaykum salaam saxiibi howdaaw aniina faylahay raabtun way bakiinka kooyha mara faafaday tumunko guriyo lama doorku weelfaday riid qalab dhismiha mara kuweydiya bawaan saamaga may qalab dhisma baydhow baa dhoobigina may hamar bay koo jaramay may baydhowhaano yoo faa'idu weydiyaan lianama injeeda shirkadda ganacsiga guud ee haaskoya hafiis iyo aragdeeda yeeseeda fadee hamar wa adigo warakii haaye haaskala arisheegash baydhow baa hadeegti ani arigi adigo ani ariga ki jeey i tus nake habbaa masaajid arabta korkiisu halo war fudud ha sheegas
aha waa tu akrib inta baykiyaa Wah, shirkadda ganacsiga guud ee haasko Ha.
may eme hadedi Waa eme hadedi.
usmay markaba baydhowa fadheeda imbolaan baaruray lakshani waa isjiiday walaalada kashaani isjiida lasheenana iyo waxbaduduwe sidaawa ina aase fuud andiina ee hindho malka fe fiiriya feeraga ba'angroonya faruunya wala la galay faluuga la siyey faa'idii kasaare dhatiyono wala ilaahay kiila fadhiya ganacsi hoo isin fadaasan shirkadda ganacsiga guud ee haasko bulshoy fiiriya رغوف اللي قابلته بابور فور كين كوبان بنادر اني فكنا شركة جناسي جود اهاسكو لانتي بيدو فيري قاب اسمه ولي على فلاسي ميلا فرو
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka kulanka warsan iyo dhugunsida tan akhyaar ee markale hamiyo faylan qodobka kale hiiga waliba hooseeya ninagii iyo maamulka hiirshabelle madaxweynaha maamulka hiirshabelle maalintii shalay weliba hoose ka dhamaaqay maxkamadda islaamiya oo ka howlgalaasa deegaanka waa gobolkaasi hiraana taa uusoo sheegay madaxweynaha hiirshabelle in lagu gollaya sidii cadaaladda iyoon ka shaqeeyaan maadaama gobolkaasi hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ku madayin meelaha inta badan iyo kuna nagdaayeen dalalka sharci darada musuq maasuqa iyo dagaalo beeleedyada dhamaro beelo wada dego gobolkaasi hiiraan iyo shabeellada dhexe weliba madaxweyne osoble uusoo sheegay intii arrintaas ciid walan ku bedeli doonta haddaba suuna arrinta af afaayin intaasi kubadan ku helna sababa dhaliyiyo sida iyo an shaqeeyi doonaan maxkamadan islaamiga ee la kufuri beledweyne iyo hiiraan oo madaxweynaha hiirshabeelle uuse magaca welibaona ku wareysanay mada- ra'iisul- waa wasiir ku- wasiirka arrimaha gudaha maamulka hiirshabeelle maxamed cali cadle iyo weliba usoo idaacadda warsan aan faahfaahiyo soona dhinihii kale wasiirka arrimaha gudaha si wiinhan ka horjeedsadee qaabka mashaariicda dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaraddii ay- wasaaraddii ay- maaliyadda iyo anfada idintiyan qaybada nig iyo miisaaniyadda mashaariicda maamul goboleedyada dalka soomaaliya
bismillahirrahmanirrahim horta marka ugu horeysa ee, idaacada warsan aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin waana idinka mahadcelina ee, xidhiidhkiina Ee, intaas kadib haddii aan ee, usoo noqdo dhanka iyo maaragtay maxkamadda ee madaxweynuhu uu- uu uu ku dhawaaqay shalay oo laga furay magaalada beledweyne waa maxkamad islaami ah oo dadka ku xukumaysa diinta islaamka kadib markii la arkay dhibaatooyinka faraha badan ee maaragtay iyo dagaalada ee qadariga ah oo joogtada ah ee markii qofka uu hadleeyo aan qofkii la raadinayn ee qof kale oo maaragtay duurkiisa iska marayo oo beriya oo aan waxba hadlayn loo dilaayo taasina ay keenayso in cidla arkaba ay inta baxdo iyadu gacanteeda ay ku aabsato dhibaatooyinkaasoo dhan markii la fiiriyey waxaa la isla go-aansaday in maxkamadaas islaamiga ah la furo oo dadka kitaabka ilaahay lagu xukumo maadaama cadaalada ugu weyn meesha laga hela ay tahay kitaabka ilaahay sidaasna waa shuyuuqdii iyo maaragtay culamaaudiinka iyo ummadda meesha joogta dhammaan waa la isla go-aansaday haddii ilaahay ka raali noqdo higshabeella dhammaan waa laga furi doonaa haddii ilaahay idhaahdo waa gartay marka maxkamadan islaamiga uu madaxweynaha sidaa sheegtay uu magacaabay ama uu sameeyey looguna talagalay inay shacabka cadaaladda ugu sameyso marka ma ma lagu kalsoonaan doonaa inay si cadaalad ah u shaqeyn doonaan dadkii loo dhiibana ehel ma u yihiin in arrimahaas ay ka shaqeeyaan anaga waxaa mas-uuliyaddu naga saaran tahay marka ugu horeysa dadka aan u dirayna meeshaas in ay noqdaan dad axal u ah in ay ummadda cadaalad ay ku xukumaan lana fiirinayo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iyo cadaaladda anagu aan ku tuhmayno qofku waa dhulkiisa ilaah baa yaqaana laakiin anagu qofkii aan wanaag u arkayna markaasoon islaamay qofka aan cadaalad waa samaynaa cidda aan wuxu dhiibayna anaga oo wax loo dhiibaa ciddaas ayay noqon doontaa hadda cidda wixii loo aaminay khayaanto oo iyadu meel kale la aadana ilaah baa kula xisaabtamaya dawladdu waa kula xisaabtami doontaa haddii ay ku fogaato arrintaas inay dhahdo laakiin waxaan rajeynaa dadka anagu aan uqurayna meeshaas inaysan ahayn cadaalad darro laga malaysanayo waa gartay marka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka hirshabeelle ayuu sheegay madaxweynaha inuu la tashi uu sameeyey marka maxkamadan islaamiga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta sidee markaasi ay u wada shaqeynayaan keebaa awoodaha iyo sida ay u shaqeynayaan xukunada marka la fulinayo bal sidee tahay sidaada sida la og yahay cadaaladu dawladana waa xukuumadda sisi ayay waa hoos timaadaa haddana guddiga garsoorku waa ka madax bannaan yahay mararka qaarkood in maaragtay shaqada ay qabanayaan la farajiriyo shalayna haddii aad dhegeysanaysa madaxweynuhu waa caddeeyey oo asbuuca ayuu ku yiri annagu ma farajiri doono maxkamadan iyo maaragtay xukunkeeda iyada iyo kitaabka alle iyo ummadan isu dhaafaynaa marka wax isdiidan ma aha mar haddii meesha waxa laga shaqaynaya cadaalad ay yihiin wasaaraddu waa xukuumadda ayay mas-uul ka tahay oo ay mas-uul uga tahay maaragtay garsoorka iyo iyo iyo cadaaladda maxkamadduna iyadaa laga rabaa in ay sida ay tahay ummadda wax ugu kala muqmiso inta kale dowladda inteeda kalena waxaa laga rabaa in ay fuliso waxay maxkamadaas ku qorto marka waqtigan hadda la joogo weli waxaa taagan sida marka hore warkaa ay kaga dhabaajisay ba dagaal beeleedyadii iyo dhibaatooyinkii dilalka intaba ay taagan tahay marka maxkamadan islaamiga hadda lagu dhawaaqay ama madaxweynuhu sameeyey si degdeg ma laga yaaba inay wax kaga bedesho waa rajeynaynaa insha allahu tacaala kitaabka alla meeshii maaragtay in lagu dhaqan lagu talagalo si degdega ayay wax uga bedeleysaa waana maqlaysay oo shalay hadalka madaxweynaha waxaa ku jirtay wixii dhacay arrintoodu ay taagan tahay oo ilaa hadda aan la xallin maxkamadaa xallinayso wixii hore hadda kabacdi dhacana iyadaa xalimayso wixii laasan horay u dhacay oo la xaliyey shaqa kumala saas ayuu warka madaxweynuhu ahaa marka waxa laala waxaa hadda jiro oo dhibaatooyina meesha anaga aanaa uga gudubnaa halkaasa hadii ilaahiga marka maxkamadda hadda la sameeyey ma hiiraan oo keliya ku eg tahay oo xukunada ay soo saarto ay ku fulinaysaa mase deegaanada maamulka hiirshabelle oo dhan ayay markaa ay xukunkooda u gaaraya hadda maxkamadda waa taqaanaa maxkamad markii la furayo meel unbaa laga furay maxkamadda hadda waxaa laga furay degmada beledweyne ayaa laga furay degmada beledweyne aa laga furay berid mararka ku xigtana waxaa waaye degmada galaalaqsi iyo burburta iyo mahadaay iyo jawhar iyo saasay usoo soconaysaa haddii la karaari noqdo weliba sida ugu dhaqso badan insha allahu tacaala hadda haddii madaxweynuhu soo laabto maxkamad waxaa laga furi doonaa caasimadda haddii ilaahay yidhaahdo jawhar okay marka dhinaca kale markaan dhibaatooyinka kale la xiriira lacagihii iyo sidoo kale arrimaha dagaalabeeleedyada weli ay taagan tahay ilaa haatan ma jirtaa wax idin hagaagay ama idin hirgelay diidmadii lacagta shilin soomaaliga oo ilaa haatan dhibaatooyin ka taagan tahay walaata taas xaqiiqatan aniga waxyaaba waxogaanimadu waxbaa iga qarsoonaan kara laakiin ilaa xadinta aniga hadda aan ogahay sida madaxweynuhu meesha ugu tegay iyo iyo iyo wasiirka maaliyadda iyo muuqi oo oo dhanka lacaga ah waa degay hadda ma taagna hadda waana ogtahay dadka laftoodu ma hayaan lacaga oo sida soomaaliya oo rasmiya lama hayo wax macmal ah oo dadku ay sameeye waaye marka hadda ganacsatadu maaragtay ay u arkaan in maaragtay waxaa suuqa maanta yimidey aysan ahayn waxay socodsiin karaan waa dareemi kartaa ganacsatadu ku quri mayso maalintii ay jiraan waxaan waa la socodsiin karaan waa la socodsiiyaa dabeecadaha lagu dhaqaana waana ogtahay hadda dowlad banki dhexe oo awood leh oo lacag sida soomaaliga aheeday asagu gacanta ku haya oo waxaan idana meesha ma jirin marka waa adiga dhibaato iska taagan oo soomaalida oo dhan haysato
dhowaan siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda hirshabeelle oo dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan waxay aada ugu dhaliireen qaabka markaasi mashaariicda loo qeybsanayo dowladda soomaaliya wasaaradda maaliyadda ay arrintaas soo saartay idinku ka maamulaan hirshabelle arrintaas see u arkaa
arrintaas waxaa sida dadka dhan caqliga bani-aadamka waxa uu sawiraayo ayaan hirshabeelle arkaysaa leanna meeshaan qalad aada iyo aada weyn ayaa ka muuqanaya meesha waxaad arkaysaa dadkii dekadaha lahaa oo ay dekadahooda cashuurta ka qaadanaya oo horta u ahaa oo dhaqaaluhu ay soo gelayeen in dhanka mashaariicda loo badiyey oo ayaga la yidhi ayagaa la siinaa wadamadii maaragtay ama aandahoob deegaanadii markaas aan dekad iyo meel dhaqaale kasoo galaan aan haysanadii waxaa loo yaraynaa mashaariicda ayagaa loo yaraynaa sida koonfur galbeed iyo meesha la yidhaahdo galmudug hirshabeelle oo kasii hooseysaba marka hadda cadaaladdarra wixii soomaali burburiyey oo ummadan qalkaa dhigay waxaa uga cadaaladdaradaas xildhibaanadu waxa ay sheegayaan hirshabeelle fikrada ay qabto oo rasmiga ah waaye marka haddii hadda xildhibaanadu ay aada maqasheen insha allahu tacaala dowladda hirshabeelle marka hal ujeeda noqoy doontina ilaa jiraada haddaan iska bedeli barnaamijka marka maxaa waay waxaa suluugsan tihiin qaab noocebal wax u jiraan oo hadda aadan ku qanacsanayn maxay tahay oo miisaanada wallahi miisaanaddan dawaad arkaysaa qaar waxaa la yidhi afar milyan iyo lacag la jirto todoba boqol mi ama aqaano ayaa la sheegay in ay leeyihiin sida puntland oo kale hirshabeelena waxaa la yidhi todoba boqol iyo konton marka todoba boqol iyo konton iyo afar milyan iyo todoba boqol iyo lacag la jirta waa dareemi kartaa farqiga udhexeeya marka hadda cidi soo saartay oo barnaamijkaas ku fikirtay iyadaan jawaab laga sugaa anaga waxaan u maqaalaa in maamulada ayagu la dhahay soo qorta miisaaniyadiina maamulkiina intaas lacag a soo qorateen maxaa ka jira abadan abadan abadan warkaas maaragtay saxan ma ahan arintaas waa hadal si khaladan loo sheegay anaga waxaan soo qoranay oo miisaaniyadeena aan niri todoba boqol iyo konton aan ugu filan ma jirto todoba boqol iyo konton aysan sana mashaariic guudi karin adiga laftooda waa dareeri kartaa ugu dambeyntii maxaana la wadaagay arrimahan dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira dalka soomaaliya wasiirkii arrimaha gudaha maamulka hirshabeella tahay maxaa bulshada koonfur galbeed baad la wadaagay bulshada koonfur galbeed aada iyo aada ayaan maaragtay ugu hambalyeynaya horumarka iyo dadaalka muuqanaya maalmahan oo maaragtay ayaan dowladaad arkiisa in la daax furaayay in dowladyo hoose maaragtay goliya deegaanka dhismahooda hadda nabada yaroo ay haystaan oo waxaan leeyahay lagu dadaalo iyadoo cadow meel kasta uu ka haysto oo maaragtay al-shabaab uu meel kasta taagan yahay inay ayagu ka dadaalaan haddii ilaakin raalli noqdo waxyaabaha hadda meelo badan ka jiro oo dagaalbeeleedyada ah iyo waxyaabahaasoo dhanna waxaan leeyahay aada iyo aada looga jirto madoob waa dhamaasan iyo dadaalka aada wajiyana waxaan leeyahay halkeena kasii wada dowladana waa ugu hambalyeena ee horumarka ka muuqanaya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed
waa hagaagkaas olibahay wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle oo ku hadalaya arrimo iyo ku midayin magacaabistii madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi asoble isuu ka magacaabay maxkamadda islaamiga sidoo kale weliba wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle isuu ku hadalayay arinta keedana qaabka markaa dowladda soomaaliya iyo ka qeybiday miisaaniyadda ama mashaariicda laku helow ama ku goyasa dhinaca dowladaha shisheeye iyan ku wareegtay bangiga adduunka taasi oo maamul goboleedyada dalka qaar iyo markaa ka qanacsaneen ama iyo saluugsiyin qaabka lan qaybiyey weli barnaamijkii kulanka warsan ayaa ku guda jirnay akhyaar himii fayle
bay dabajanaay primary and secondary school iskoolka hoose dhexe sare ee baydhabo janaayo bedkii walbarashoodu waa bakaartii ilmugu waa baysigii bulshadubu baydhabajanaay primary and secondary school babeerago walma tarow walbarashi horumar leh ho-ad walanbarana beer mi'ihiidii nolola bilaasha aylikoo buynay deerwal ku baroy baydhabo janaay primary and secondary school bidheebidheema ee iskoolka mukabaylaayaa dalladoo bariimidiyo dalladda seefa bogseedeey hooba adaha kubarmoosta shahaado bariime eh maddii adaha labata boqor hanlakiinjeeladawa iskoolka biyey bulshoy bulshoy bulshoy ku faa'iidaysada baydhaba janaay primary and secondary school maclimiinba barad anhayne binaankii i gudadhatiyo jaamacado askulabari maqaadadena bajeelisha wedidanga ashare biyaayana biihareedena geewelba binaan may ku helaayo bulshooy ku faa'iidaysada baydhabo janaay primary and secondary school baydhabo janai primary secondary school maadooyinkiyo ka bahayaan markii la kureeba tarbiyadii carabiga waliba iyo ka bahayana afka ingiriiska iskoolka hoose dhexe sare ee baydhabo janaay wayba laga sameeyay reedan haweeyo casri ee wayba kaloo iskoolka bilaaway koorsooyin oo ah heer bilaaw dhalaxaad iyo weliba dhammaystira wayba kaloo fursad sii haya dadka weyn oo jaaniskan waayi walbarashada walaa intaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberdi helsiyeed soddon shan qonton soddon shan eberli hal sagaal soddon shan qonton kow eber lama ama teleefoonka dambeysa eberli hal shan konton shan sagaal shan eber sagaal
waa xigaaga dhugun sidiyaala isla qodobkii haddiinu daba galno oo ka eedan miisaaniyadda iyo qaabka siyaasiyiinta iyo nusquwaasiin dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka soomaaliya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi duuba daqare oo kumid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo ujeeda koonfur galbeed soomaaliya waana ku dhigay magaalada muqdisho jaamacadda siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha iyo waliba aanu ku wareysanay sida arrintan dowladda soomaaliya iyo nisku waafajiyay korta maadaama wasiirka maaliyadda hadalka nagi islamarkaana ku sugaa intuusan horsheena baarlamaanka taasi haddii horsheena suurtagaleetani wasiirka haddii markaa lani qaybina ama indhina in lakala salin ama si cadaaladani qaybina maamul goboleedyada daar qaar xildhibaanadii sugahayeen intii oo ka nagaan fursada qaar ee warbay ku bilaabay sidatan
waxaan u malaynayaa horta marka miisaaniyadda laga hadlaayo miisaaniyadda waa qiyaas la sameeyo oo wax soo saarka markaa wixii la heli karo ayaa la qiyaasaa qiyaasta wixii soo baxa ayaa waxaa lagu magacaabaa miisaaniyad miisaaniyadda micnaheedu waa qiyaas marka waxaan malaynayaa qiyaastii ay samaysay wasaaradda maaliyadda ama dowladda dhexe ayaa sidaasa usoo baxa aan malaynayaa runtii maamul goboleeda qaar miisaaniyadda waa laga kirmiyeen oo doolar sida duulka lehan oo kaleeto waxaa ku xigtajibaneen oo laba milyan oo doolar ah waxaa ku sixigta markaas gobolada kale oo stock city iyo hirshabeelle iyo maxaa kalada galmudug miisaaniyadda waxoogaa way way hooseysaa kuwa kale ayaa kamid yaa ka xagga dhaqaala yaa ka miisaanin doon marka aniga waxaa u qaatay inay tahay wax soo saarka tusaale ahaan hadda puntland caadiyan lacagtay soo saarto waa lacag aad u badan ciidamada ilaa shan iyo toban kun ah ama koo iyo toban kun ilaa shan iyo toban kun ah booliis iyo nabadsimin iyo asluub suujiya iyo shaqaalihii rayadka ah oo ilaa afar kun gaaraya ayadaa waxsoosaarka iyo afuray ku xalisaa sidoo kaleeto puntlandna waa jubbalandna sidoo kaleeto laakiin markaad fiirisaa hadda galmudug ama hirshabeelle waa zero yani cidna mushaare ma siiso mushaarega ma sareeyaa koonfur galbeedna nasiib daro iyada oo mataqaanaa ugu ugu dhaqaalo badan oo xulan ah marka gobolka baay boqol iyo shalala hoose la eego haddana ma jirto miisaaniyad heer dowlad goboleeda oo shaqaysa qiyaas la sameyna ma jirto marka waxaan malaynayaa miisaaniyadda meelahaas bay ku lug leedahay waa gartay marka horey wasaaradda maaliyaddu haddii miisaaniyadda lagu saleeyo maamul goboleedyada dalka ee sida puntland oo kale markaan tusaale usoo qaadano waxaa ay soo gudbisatay in afar milyan oo dollar la siiyo miisaaniyadda iyadoo lagu daro maamulkii hirshabeelle iyo koonfur galbeedna yihiin maamuladii ugu dambeeyey la dhisay oo haddana aad mooji aad arkayso dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan aysan degedihii iyo ilihii dhaqaala aysan shaqaynin marka wasaaraddu maaliyadda maxay ku ogolaatay oo maamulka puntland oo hadda uu jiro oo muddo sideed iyo toban sano oo maamuladan kale hadda uu la markaasi isku miisaano see ku noqon karaan isdhihi karaa horta ha u saanin afar milyan oo doolar oo dowladda dhexa soo saaraysa in puntland la siinaya ha u saanin waxaa laga hadlayaa guud ahaan bakliga ina waan heli karno waa suurtagal in puntland afar milyan oo doolar laga soo saaro haddii kalin loogu dareer wax kala waaye marka haddii iyada afar milyan oo doolar toban saari karto iyada waa karti iyada ay leedahay ma dhihi karno marka miisaaniyadda ama dhaqaalaha ka soo baxaya deegaanka puntland waa waxa iyagu dee ay leeyihiin kusaabsan qiyaastuna saasay ku salaysan tahay puntland waxaa ku jirta markay ku dareen miisaaniyadda milyan milyan ee doolar ah puntland
miisaaniyaddaas miisaaniyadaasi la qaybanayo waxaa wasiirka maaliyadda uu baarlamaanka ka hor sheegay inay tahay mid markii world bank ama bankiga adduunka lacagaha uu rabo in dowladda ugu yabooho sida loo qaybsanayo lacagahaasi marka xubnihii maamul goboleedyada waxaa dowladdu ama wasaaradda maaliyadda u sheegtay inay soo gudbisto hadba miisaaniyadda ayada is leedahay waa lagu kabi karaa marka puntland oo kale waxay soo gudbisay afar milyan maamulada kalena in ka yar aa loo qoray marka arinta meeshaas ilaa hadda baarlamaanku ay isku waafaq laayihiin horta fahamku waa qaali anigu sidaan u fahmay ama muwaadinka koonfur galbeed ahay waxa aada ii qusaysa waa koonfur galbeed koonfur galbeed tusaale hadda haddaan kusiiyo mashaariic socoto oo gobolka bukool laga fulinayo oo inagu aan la imaanay qiyaasteeda ama gobolka bay ama gobolka shabeellaha hoose ma jirto haddaan inagu aan lahayn mashaariic qiyaaseed oo shabeellaha hoose iyo baa iyo bukoolka fulaysa miisaaniyaddeenu maanta waxay noqon laysaan laba milyan oo doolar ay la milyan oo doolar noqon laysay innaga waa kaalmo innaga waa kaalmo u baahan oo boqol iyo konton kun oo doolar oo caddaana bil kasta baa la siin doonaa halka inagu markaa aan mashaariic noo degsanaan lahayn innaga hadda macaawiro ku noola horta waa dhismaa in loo fahmaa fiican hirshabeellana waa la mid waa ilan marka waxaan leeyahay aniga waxa waaye innaga koonfur galbeed ahaan mashaariic aan abuurano oo aan gobolka bokool intaha laga sameeyo gobolkan mataqaanaa rice oo kaleeto hirshabelle baalkan shabellaha hoose oo kaleeto mashaariicda ayada waxaa miisaaniyad waxaa waaye marka inagu la imaana miisaaniyaddeeda qiyaasteedii midda wasiirka ama dowladda maraykanka ama jacada arabka ugu maalgelinayso miisaaniyaddan markaa qiyaas baa waxba la yaa yaa la samayn karaa hadda masalan puntland waxaa haystaa ballanqaadyo in la sameeyo eelafoormo dekado shidad waxyaaba way haysta way haysta already marka sidaasaa keentay kala eexasho loo eexanayo puntland afar milyan oo doolar puntland iska siiyo hirshabeelle iyo south east iyo jubbaland in la xafinayo aniga ma muuqato
waa gartay marka dhinaca kale markaan u leexano waktiga hadda la joogo deegaanada hirshabeelle ka tirsan ama ay maamusho deegaanada maamulka puntland ay galmudug iyo intaba ay maamulaan waxaa aada ugu soo kordhay dagaal beeleedyo oo markaasi beelaha soomaaliyeed aada dirirtooda ay badatay waktigan maadaama nin brofesora oo arrinta siyaasaduna in badan la socda tahay maxaa waktigan is leedahay dib uu soo celiyey dagaal beeleedyadii iyo isdilkii soomaaliya waqtigii lasdhiila waa laga wada baxay waxaan kuu sheegayaa dagaalo ilaa haddaad aragtay gobol dagaal ka socdo iyo dad dagaalamayo iyo dad xiso ka dhex taagan tahay waa dad dhinaca dhinaca shaqka socda waa dad horumarka fog hirshabeelle iyo galmudug meelihii soomaaliya dhibaatadeeda laga abaabuli lahayd kun sagaal boqol sagaashan iyo koodii iyo sideetan iyo afartii iyo labaad hadmeerna weli dadka honcahayna runtii waa dib u dhac ayagu ay galeen oo runtii dhibaataha wayna ka shallaayi doonaan haddii ay magaalbeeleelkaysu waayaan ka shallaayi doonaan meelaha rajadeena maanta soomaaliya nabadda ka jirto waxaa ka mid a puntland waxaa ka mid a koonfur galbeed waxaa ka mid a jubbaland nabaddaa ka jirta hadhow marka xog sana kadib waxaa ka doontaa koonfur galbeed oo horumar gaadhay jubbaland oo horumar gaadhay puntland oo horumar gaadhay shabeelle iyo galmudug oo dibdhac ku dhacay oo markaa kaaraan loo urumayo sababtu waxay tahay meel kastoo beri aakaha laga burbuuriyo meel kastoo ciwaanta laga burbuuriyo meel kastoo cadaalad darro laga shaqeeyo dhibkaasa ka dhaca xarun badan ayaa muwaadiniinta hir shabeelle iyo kuwa galmudug labadaba inay heshiiyaan inay walaalo noqdaan soomaaliya tartan bay gelaysaa tartankaas inay galaan oo qofka dhigaan oo mashaariic abuuraan hadda iyagoo dagaalanaya miisaaniyad maka hadli karaan kama hadli karaan iyagoo dagaalanaya ma la tirtiri karaan puntland iyo jubbaland lama tirtiri karaan marka waxa waya xaajisubdi meesha laga saaro soomaaliya tartan horumara waa socda dadii wax qabsatana way horumar bay samaynaysaa dadii isu mashquulsana dibudhac bay samaynaysaa
saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaney ma taqaan hadalkaadoo waxba soo heesi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan sahl electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahl electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helayseen bulshooy waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyuutar h b aysar tushiiba iyo del iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahl electronic sintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo la yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmaatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida
waa hagaaga dhagownsadayaala barnaamijkii kulanka warsan yaa ku guda jirnaa qaybagii dambanahaas la deerni madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yaa warqado aqoonsiga ku gudoomiyey safiirka cusub ee dowladda faransiiska iyo magaca awday gudaha dalka soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale weliba uso warqadaha aqoonsiga ku gudoomiyey danjanaha cusub ee aqalka faransiiska ee dalka faransiiska aan qaabisnaada doona soomaaliya master antonio sifan madaxweynaha iyo safiirkiisa ayaa ku helina wasiir dowlaha arrimaha dibadda dalka soomaaliya iyo diblomaasiyiin ku tirsan lamada dal iyo kuwa markaasi wada hadaleen xiriirka lamada dhinac ee arrimo markaasi la rajeeyo dowladda soomaaliya iyo dowladda faransiiska iyo kula shaqeeyi doona madaxweyne farmaajo iyo weliba usu ka tilmaamay dowladda inay haysato taageero shacabka sidaas darteena iyo baahanta wadamada saaxiibka le ee soomaaliya in dowladda lagala shaqeeya qorshayaalka horyaala iyo ku midinta xasilinta xasilinta dalka deymo la keleeyay dalka soomaaliya iyo dhisowka ciidanka qaran soomaaliya si xanadan ammaanka guud ee dalka soomaaliya in lagu saaray ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya danjire antonio sifani waliba oo isoo madaxweynahan gudbiyey fariin usukuwada madaxweynaha dalka faransiiska inamuel macron iyo waliba uso sheegay ma turjumay sida ee angarab suranta dowladda faransiiska gudaha dalka soomaaliya waliba uso sheegay faransiiska in dowladda soomaaliyeed uso kala shaqeeya doonaa guud ahaan xaalado shirgadisan gudaha dalka soomaaliya akhyaarta sharafta leh guud ahaan barnaamijkii kulanku warsanaysan kula socotan iyo antaa ka gebagabeeyeen barnaamijka anoo cabdiqaadir maxamed nuur warcadde iyo hasiin saari isla mar ahaantaan inta siin kula daraysiya intuuna barnaamijka kan koolamide reedon ka kulma doona akhyaarta sharafta leh weliba siin ku tabaan anii farsamo iqaam maxamed xuseen faldheer b k sidaas iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala uga barakaatuhu